salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur fayle dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhaba qodobadii isinka dhugunsada doontaan weliba iyo shaliyina dowladda federaalk soomaaliya oo ku qeyb galay shirlun ku hadalhay arrimaha shidaalka goobaha ganacsiyada degmada afgooye oo hirin iyo xaalad kacsanaan ee oo milasaytay ku tegan iyo suudaan oo dhaarka marti inay taageera doonta dadaalada nabadda ee soomaaliya dagaal dhexmaray ciidamada jubbaland iyo al-shabaab yaa ka dhugunsada doontan warkaana duhurnimo gudoomiyaha dhuusamareeb oo booqday qoys eena hoyjo usadab eena baabi'iyey sidoo kale weliba aysin warkaana ka dhugunsada doontaan laamaha amniga gobolka banaadir oo ha bandhigi burcad dadka deegaanka dhaacanjay sida jartay ciidamada dowlad deegaanka soomaalida oo gacantaha ka dhigi hub fara badan somalilan iyo kenya oo shal saxiixdeen heshiis cusub qodobadaas ah eena ka dhugunsada doontaan akhbaaraadka binaankana qodobka warkaanan siinkahay weliba usiya wuxuu tegi inka horeeyey ee reer afghanistan oo geeka la deersiyey dalka uganda waayahay mar kale duhur fayle dhugunsadayaal waa duhurnimo axade taarikhdan iyo ka eedanta labaatii lamada bil siidaad lamadkii labaatii kowta intaas weliba iyo haayana qodobada warka duhurnimo nisiin kahayna in isdiyaariya kolku dhow yowgayo faahfaahsan waayahay dhugunsadayaal ka bilaabo wararka laku helahay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba ayo sheegahayn in geekiyo hirinta ee hirinyingaro inta badan ganacsiga kayaa la meela city iyo ona xiisadii ku jarta sida faahfaahinta warkunyaninka fiiriyaasa leyli ibraahim aadan
degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba laga sheegay inigeekiyo hiriyin inta badan goobo ganacsiga ee kiyaala degmadaas iyo oona hiisado ku jarta sababo goobo ganacsiga degmada afgooye lanhiriyo weliba laga sheegay kadib markii laka arigay maleeshiyaad hubaysan wadada andhaxay tilamada buunta goobjoogayaal meelo ka suganayay degmada afgooye weliba warbaahinta aan sheegana iyo ku dhirfayiin burburin ini laka sameeyay lafadaha ay guryo kayaalaan xaafada waanjeer maamulka degmada afgooye iyo laamo amniga degmadaas iyo weli aan ka hadalna xiisada ka teegan qaar ka mid ee dadka ka nool degmadaas afgooye iyo sheegeen iniyo ka-obsi qabaan iniyo qorsho laka dagaalamo
iidiida mahadsanta leyli ibraahim aadam dagaal jeysadii khasaare shal duwan iyo weliba ciidamo ku tirsan daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ku tirsan ururka al-shabaab uuse ka dhex maray deegaanka jasiirada kudhaa ee gobolka jubbada hoose dagaalkun yaa weliba ku dambeeyey kureed markii sida la sheegay xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo weerareen saldhig ciidamada jubbaland ee deegaanka kudhaa iyo meedhasayty kala haayeen welibana meedhasayty kudhiyay dagaal lanis adeegsaday hubka noocyaal iyo shalduwan dadka deegaanka oo dadka deegaanka laka dagaalamaya weliba ayo sheegeen inayo dhiigayeen dhawaaqa rasaastay oo inis adeegsadayeen lamada dhina iyoona sheegeen inay jaraan khasaare iniska jara dhimashiyo dhaawac oo ku dhaladay dagaalka sayty saraakiil ku tirsan ciidamada daraawiishta jubbaland iyo weliba iyo warbaahintan sheegan iniyo isku difaaceen weerarkii inkukoy dhiniga al-shabaab islamarkaas saytan iyo khasaaro xoogan iyo ka deersiyeen deegaani iyo degmooyin ku tirsan gobolka jubbada hoose iyo weliba inta badan een ku dhiyaayana dagaalan dhexeeya ciidamada kenya iyo han jubbaland oo dhine iyo al-shabaab welibaan iyo lamada dhin iyo inis jeysidaana iyo shal sheegdaanaro guulo iyo ku diireen dagaaladaasi dhiniga kale agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carawey yaa ku qeyb galay shirlan ku hadalaya shidaalka soomaaliya ee kajarero badda shirkun oo laka qobaday habka fogaan aragga internetka weliba ha qaban qaabiyay hay-adda friends of the horn foundation welibaana lankudooday aragtiyada iyo hanaankan kafeyle ee lanka faa-iideysada kora kheyraadka badda ero kheyraadka shidaalka sidoo kale shirkun yaa weliba warbixino iyo culum culum shalduwan iyo khubarada ku qeybgal iyo kabandhikeen laku dhugunsaday ku qeybgalyaalka iyo onaka jareen mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ku dareeri wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dhowr jeer kanagdi iniyo soomaaliya shidaal fara badan meelo kumid ayaa ka jara welibana iyo tartan la geliyey shirkada fadaayan iniyo shidaalka ku qodadan gudaha dalka dowladda suudaan yaa weliba ayee dhaarka martay iniya taageera doonta dadaalada lakadeerow nabadiyo xasiloonida soomaaliya iyo oona la kaaladow dhammaan dhinacyada soomaaliya iyo saaxiibada gobolka iyo haan caalamiga suudaan yaa weliba ayey hadhowaytay heshiiskii dhowaan dhex maray ee guddiga midowda afrika ee e u iyo dowladda federaalk soomaaliya ee ka eedanayay kordhinta waqtiga howlgalka midooda afrika ee soomaaliya wasaaradda waliba waliba ayay ka nuxnuxustay amaye ciidan falanqeeytay doorka muhiimka ee amisom iyo kaerata dadaalada nabadda ee soomaaliya tan iyo markii la sheenay war-saxaafadeed yaa waliba sidoo war-saxaafadeedka yaa waliba sidoo kale laga tilmaamay muhiimadii la war-saxaafadeedka yaa waliba sidoo kale laga tilmaamay muhiimadda yeelata in la taageero dowladda federaalk ee soomaaliya si la hirgeliya istaraatiijiyadda amniga qaranka waana lanqobada tababarada iyo dhisidda awoodaha amniga ee soomaaliya si firfircoone ayaan ku qaadaan sugidda amniga iyo xasiloonida soomaaliya khamiistii midooda africa ayaa weliba ayoo ka dhawaaqeenay inay heshiis lagu diri dowladda federaalk soomaaliya si lan kordhi ee la deerin aro dowladda federaalk soomaaliya iyo amisom si lan kordhi waqtiga amisom iyo karoogaasa soomaaliya oo ay la aasaasay lamadkii todobadii amisom yaa weliba la kawaday iniya si tartiib tartiib ayaan ka wareejida mas-uuliyadda amniga ciidamada qaranka soomaaliya dhinii kaleed gudoomiyaha magaalada dhuusmareeb waana ee duqa caasimada galmudug mudane cabdiraxmaan cali maxamed geedo qurow yaa waliba geeka booqasho kaseedeero qoys danyare oo dhowaan hoy iyo amidiyo iyo degnaayeen dabqubaabi'i gudoomiyaha ooyo u heliyaayeen gudoomiyaha xaafadda dayax axmed maxamed suudi iyo ganacsade nuur xiirane yaa waliba qoyska iyo laqeybsadana dhibkii hadeeri iniyo kuxunyin waliba aniyo onkuur galena khasaaraha hantiyadeed ee qoyska siti hadeeri si lanku sameeya ama si lanka sameeyaro caawinaad bulsho waana lanka bandhiga taakulaynta iyo garab istaaga baahida qoyska siti wajahaya gudoomiyaha gudoomiye geeda qorowya waliba qoyskan sheegay inilan dhiso ido iyo dabku inilan dhisi doono idiyo dabku kubaabi'i maamulkan usu dhiso u socona khasaaraha ganacsatada iyo u socona kaalado ero ganacsatada iyo bulshada magaalada dhuusmareeba sidoo kaleed ganacsada nuur xiirane iyo gudoomiyaha xaafadda dayax axmed saciid maxamed suudi iyo waliba uu sheegay iniyo sheegan iniyo qeyb ku qaadayaan reednsowka ido city ee guudi iyo nololo qoysaska city anka dambeyntii awka qoyska idio baaba-daya waliba uusan kuma hadnay booqashada gudoomiyaha iyo guddiga xaafadda iyo ballanqaadka iyo oon sameeyan ee ka eedan iniyo la kaalmay doona dhinii kale laamaha ammaanka gobolka banaadir yaa waliba ayo gacantaha ka dhigana burcad dhacan jeysadaasi dadka deegaanka waliba aniyo sidoo kale lahabandhigay qalab iyo u adeegsada jareen iniyo dadka ku dhacaa beena waaniyahayti bistoolad macmal ah iyo tuure burcadun yaa waliba gacanta laka dhigay kuriid markii maamulka degmada hilwaa iyo taliska ciidanka booliska degmada iyo howlgallo iyo ku sameeyeen taaseyti oo suurtageliyday iniyo haqowadan shakhsiyaadkii dhibaatay jaray dadka deegaanka gudoomiyaha cusub ee degmada hilwaa mira salaad dhuxulow yaa waliba uu howlgalkan kuriyad uso qoraal hasaari ka sheegay inay ragunyo gacanta ka dhigeen kuriyad howlgalayo sameeyeen waliba nuusantaasiti ka daray inay sidanka dhaqsiyaha badan iyo sharciga iyo horsheena doonaan burcadun dadka degmada iyo ka nool dhibaatay jareen deegaanka hilwaa ayaa waliba uuse ku mid ayaa degmooyinka gobolka banaadir ee kooxaha burcada iyo unto badan dadka shacabka iyo ka dhibaatayayaan walibana dhowaan isbedelka dhiyay dhiniga maamulka ah oo laka isbedel dhiniga maamulka ee laga sameeyey maamulka degmada iyo oona gudoomiye cusub laga magacaabay degmadaasi dhini kaleeda ciidanka xooga gaarka ee dowla deegaanka soomaalida ayaa waliba iyo kontaroolka magaalada ee magaalo qaranka oo kumid ah degmada dowla deegaanka ku qabdeena hubshaarci dare hubkunyaa waliba saraakiil ku tirsan ciidamada dowla deegaanka iyo ka sheegana in la kuwadiyey baabuur walibaana la dareeray walibaniyo la jareen eroo rasaas fara badan oo loorori la kashubay anasaytio la fadaayay ini la geliyey meelo laka magacaabo magaalo qaran sidoo kale saraakiil ee ciidamada dowla deegaanka ayaa waliba ayo sheegan inay ciidamada markasta higan ankajaraan ka horseedowka waxyaabaha halisgeliyo bulshada iyo amniga dhowr jeer oo horeytiya waliba ciidamada dowla deegaanka iyo sidan oo kaleed gacantan ka dhigana hub fara badan kaasaytio ay sheegeen inuusahay koon inis adeegsadayay qowmidyahayo inis adeegsadaayeen qowmiyaha shal duwan ee degow etoobiya ee soomaalidan iyo kumidata dhinii kaleed wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan axmed maxamed diiriye torno iyo wasiirka waxbarashada kenya george magoha iyo yaa kulan qaadeen waanan kuwada hadleen sidii lan kordhi lahaayey iskaashigan dhexeeya lamada dhinac wasiir torno ayaa waliba uuse tilmaamay inay safarji safiirka ujeedadiisa taa ujeedooyin shal duwan iyo xambaarsiyin uu socona sheegay initan koowaad yeeta wadaxaajoodka lakuwaaldow hay-adda deeqda waxbarashada siyaasa ee ardayda tornoyo waalibaa dhinihii kale usan caraabka ka dhoway iniyo fadaayang ini xiriirka walbarashada ee kenya iyo loliyin iyo eenanagada ko biliran wasiir tornoyo waliba antaseyti usi raacsiiyey iniyo sigaarayo unfadahayang iniyo laku kaalmayay dhinigiiyo jaamacadaha somalilan tayeynta waxbarashadiiyo cilmi baarista iyo farsamada gacanta somalilan waliba yeetayniyo kagohonta somalilan iyo waliba iyo aaminsantaya dheri anka dambeyntii ee wasiirku soo eena sheegay arinta shirku ku hadlay gudna soomaaliya waliba ayaa ku gooda yeray ee somalilan iyo waliba ayaa ku gotay somalilan ee soomaaliya intiya kaleed waliba sanadihii damba iyo si caadiya in lama caamilaasay qaar kumid ee madaxda dalalka africa hana city qaarjo iyo ku carooden ee dowladda soomaaliya ayaa la kaeriya ee qoraalka city dhini kale saraakiil leh eena dhugunsadayaal warka duhurnimo akhbaaraadka banaanka ayaa isla dirnay saraakiil leh uganda iyo waliba ayuu xaqiijeenay inay daljo usa geeka oo xad ee usa qaabilow boqol afartii shan qof oo kumid ah qaxootigii la koodaad gureeyey dalka afghanistan welibaana wadahadallo maalmo qaaday guriyad uganda ee ogolaatay martigelinta qaxootiga afghanistan arantunya waliba iyo koese maalmo guriyad markiisi kumeelgaare lanhakii daadgureynta kaabul sababtoo la xiriirta xarunta qaabilaada dadka qaxootiga ee dalka qatar oo buux dhaaftay ether eena anyaan kuun oo ay wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda daadgurayowka musero diyaargarowga musiibooyinka iyo qaxootiga v o a sheegay in hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga iyo hay-adaha kale ee iskaashiga leleh iyo dowladda mareykanka kula shaqeeyahan sidii geeka dalka uganda lansheeno lahaayey boqol afartii shan qof oo hordhacan ah dadka laha ku daadgurayahay dalka afghanistan dhugunsadayaal warkii duhurnimiyaantaninka dhan warka waliba siina dareereenoo maxmed yare dhiniga farsamada iyo diyarar boorowyahay war kumar lamidantun reedan ku kulmaana sidaas iyo ammaana allah